وين وجهك قبل عبد صوت منه الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waataynu tilmaanay shiikhuu inuunoo taxayo aayado aad u badan oo uu kaga hadlayo magacyada alleh iyo tilmaamihiisa oo welibana tusaalayaal noqonaya oo aayaadku intaa ay ka badan yihiin aayadahaas waxaanu tilmaanay boqoliyo toban aayadood inay gaadhayaan axaadiisna waa inoo keeni doonaa insha allahu tacaala aayadaha shiikhuu taxayo waxaa laga yaabaa sifo keliya inuu lix ama toddoba aayadood u keeno marka aayaad aayadda iyo tafaasiisheeda iyo macnayaasheeda waxba ku fogaan mayno baynu laqbaynaynaa kadibna sifada ku guda sugan baynu tilmaamaynaa in sha allahu tacaala wixii tafaasiil aayaadka ku saabsan tafsiirka lagu noqonayo waayo maqsuudkeenu hadda waa kitaabkan maqsuudkiisa in la fahmo wey maha aayaad in la tafsiiro awjuhdeeda iyo luqadeeda iyo aqwaashii mufasiriinta iyo wixii lamida taasi waa tambiih ta labaad aayaadkaynu soo marnay waxaa ka mida waa su-aal weeye oo alxakiimu alkhabiir laba ifaa ku sugan maxay yihiin ifatu alxakiim maxaa ku sugan ifatu alxikma taqab ya saddex waa ku sugan alxikma fi alafcaali walaqwaal alxukm sifadii baa la doonaya ifat lxukm inuu wax xukumo iyo ifat alixkaam walitqaan nacam sunca allahi aladii atqana kula shay ay axkama kula shay naam alkhabiirna naam haye صifat alkhabar alkhibra ayib iyo صifat alkhubr ayib alkhibra iyo alkhubr maxay ku kala duwan yihin khibradda waa la yaqaan naam naam alcilmu bibawaaطin اlumuur waa khibra wey khibriguna waa alcilmu bidawaahir alumuur ilahay labadaba waa ku sifaysay labadaba waa ku tilmaamaya waxaynu kala soo tilmaanay doonitaanka alle subxaanahu wa tacaala aliraada inay laba tahay doonitaanka alle inuu laba yahay markaynu af soomaali ku sheegayno waa doonitaan laakiin carabda haddaynu ku sheegno waa mashiico iyo iraado naam mashiicadu waa imse qaybo almashia almashia waa imse qaybo iyo iyo mashiiatun sharciya ayib mashiia sharciya tusaalaheeda yahay si fiican bay wadaaddaas uga dhaliyeen ya laakiin mashiicadu ma qaybsanto almashiica laa tanqasib waynu sheegay sooma ahayn mashiicadu ma qaybsanto doonitaan ha noqoto laakiin nusuusta sharciga haddii la eego mashiico haddii la isticmaalo waa mashiiatu kowniya faqad iraadada baa waxay noqotaa sharciya iyo kawniya markay kawniye tahayba bimacna almashia tahay marka waxaa qaybsamaya waa iraadada labada macnahooduna waa doonitaan shaaa bimacnaa araada wey laakiin iraadada waxay axyaanan noqotaa mid sharciya ayay waxaweye noqotaa ayib aliraada alkawniya wsharciya maxay ku kala duwan yihin afar shay bay ku kala duwan yihin marka la faahfaahiyo haddii la isku celinayana waa laba naam alsharciya naam farqiga udhaxeeya sharciya iyo kowniya iraadada sharciga ah waxay laasimsanaysaa maxabo in la jecelya kul maa araadahu sharcan axabahu soma waa jecel ayib kowniyadana waxaa ka dhalanayo ka laasimaya inay dhacdo idan kula maa araadahu kownan waaqicun laa maxaal wuxuu kown ahaan u doonay inay u dhacdo ilowba ilow ay dhacaysa maxaa halkaa laga fahmaya haddii la yidhi iraadada sharciga waa jecelya laazim ma aha inay dhacdo inay dhacdona waa laga yaabo inaanay dhicinna waa laga yaabo ayib takalana takalana kowniyada waxaa la yidhi waxaa laazima inay dhacdo laakiin laazim ma aha laazimat lwuquuc wey ayru laazimati lmaxaba laakiin kama laazimaysa inuu jahliya waana halkay ku khaldameen ahlulbidac waa ay ku khaldameen muctazila iyo jabriya waa halkay ku khaldameen ama alqadariya waljabriya waa halkay ku khaldameen labadaa doonitaan bay mid ka dhigeen labadaa doonitaan bay mideeyeen way isku waafaqsan yihiin taas markay labadoodii mideeyeen baa maxaa ka dhashay wax kastoo alleh uu doonay wax kastoo alla uu doonay inuu jecelya saasay u kala dhaliyeen dabadna muctasiladu dib bay uga baxeenoo waxay yidhaahdeen wixii xun ee qoonka ka dhacaya alle ma doonayo raallina kama aha mana doonin xataa kown ahaan uma doonin waayo labadii waa isugu xidhay qolada kalena waxay yidhaahdeen macaasida iyo xumaanta iyo dunuubta dhacaysana ilaahay baa dadka ka doonay waana doonaya waana jecelya abaxtu munfacila lima yahtaaruhu min faficli kulhu aacat waa kuwa odhanaya labadoodii baa kala dhashay dunuubta intay dhex dabaashaan ayay odhanayaan ilaahay baa jecel in la sameeyo aacaadkii iyo macaasidiibaa agtooda iskumid u noqday maadaama alla uu doonay doonitaanka ilahay macaasida uu doonayna waa xagga kownka laakiin sharci ahaan uma doonin sidaa awgeed jacayl ka dhalan maayo marka kala soocidda la kala soocayo waxa wey waa mid waxa wey lagu fahmayo nusuusta lagu fahmayo lagagana badbaadaya caqaa'id baila muctasiladuna aad bay u waasiciyeen baab lqadarkeenu insha allahu tacaala ku faahfaahin doono wax kastoo shara oo dadku ay dhibsanayaan ilaahay shaqa kuma laha camr bnu cubayd waa tii loo yimi in layidhi noogu ducee halbaa naga luntae odaygii miyay ka yimi hal baa naga luntay i ducee ilaahay inuu waxa weeye ii soo celiyo dabeedna ducuu la kala baxay xalqadiisiibuu fadhiya ardayna waa la joogtay dabeedna waxa uu ihi ilaahayow waxa weeye maad doonay hashiisu inay lunto ilaa hashu inay lunto waa shar wuxuu aaminsanya ilaahay inaanu qadarin ilaahayow inay lunto maad doonay laakiin way lunta ilaahaya waxaanu ku weydiisanaynaa inaad u soo celiso in la soo celiyaana waa wax wanaagsan oo ilahay baa qadaray buuli dabeedna odaygii baa u jawaabo waxaa ui waar ducadaada waxba ugama bahna waayo waxaan ka baqaya sida markuu doonay aanu doonin inay lunto dabeedna doonitaankiisii wuu socon waayey yani ma doonayn inay lunto haddana way lunto waxaan ka baqayaa intuu doono inuu soo celiyo inuu soo celin waayo inuu soo celin waayo marka xataa fidrada saliimka ah ayay caqidada noocaasi khilaafsan tahay marka iraadadii adiladeedii baynu ku sugnayn shiikhu dhowr aayadood buu inooga tilmaamay waxaa ka mida qowl llahi jala wacala wa qowluhu subxaana uxillat lakum bahiimatu lancaam uxillat lakum waxa laydin banneeyo o laydin xalaaleey bahiimat lancaam waxa weeye nicmoolayda kuwooda aan waxba maqlayn ee waxba magaratada ah oo adhig iyo geeliyo loodi bahiima la yidhaahdaa nacamna waa la yidhaahdaa ilaa maa yutla calaykum wixii laydinku dul akrin doona mooyaane hayra muxilli sayd ugaadha kuwa xalaashanaya ayrkeed xaalatihiin wa antum xurum idinkoo waxa weeye muxrimiina oo waxa weeye xaramka ku guda sugan ama xajiya cumro xidhay wlxaal antum xurum ay fii xaali lixraam ama fii xuduudi lxaram in allaha alle yaxkumu wuxuu xukuma maa yuriidu waxa uu doono alla xukma ayaddu waxay noo tilmaamaysaa iraadada alle subxaanahu wa tacaala alle subxaanahu wa tacaala wixii uu doono inuu xukumo doonitaankanina waa doonitaankii sharcigaha wey doonitaankii sharcigaha yani yaxkumu wayusharicu maa yuriid an yakuuna sharcan waxaana hadda lasoo tilmaamay wax la xalaalaynay iyo wax la xaaraantinimaynay marka iraada sharciya ayaa ku sugan oo alla subxaanahu wa tacaala isagaa doonay bahiimatul ancaamka inuu xalaaleeyo isagaana xaaraantinimeeyey xilliga qofku muxrimka uu yahay ugaadha bariga ama duurjoogta inuu cuno alle subxaanahu wa tacaala ayaa diiday ilaahayna wuxuu doono ayuu waxa weeye sharciyayaa oo uu jidaya waqowluh faman yurid illaah kii alla uu doono an yahdiyahu inuu hanuuniyo yashrax waa u waasiciyaa sadrahu laabtiisa lilislaami islaamka waman yuridka uu doono an yudilahu inuu lumiyo yajcal waa ka yeelaya sadrahu laabtiisa dayiqan mid cidhiidhiya xarajan cidhiidhigiisuna uu daran yahay kaannamaa yasacadu waxaad moodaa inuu fuulayo oo isku kallifaya inuu fuulo fi samaai samada waayo qaabka ficilka loo dhisaybaa sidaasa takalluf baa ku guda sugan yasacadu asalkeedu waa yascadu waa marka caadiga la ysaga fuulayo laakiin yasacadu ziyaadat lmabna tadullu cala ziyaadat lmacna yani macno dheeraada ku sugano wuxuu isku kallifayaa inuu fuulo kaanamaa yasacadu waxaad moodaa inuu isku kallifayo fuulitaanka fi sama samada waxa weey uu fuulaya ama koraya kadalika sidaasoo kale yajcal allahu alla waa yeelaya alrijsa cadaabka cala aladiina kuwii laa yuminuun waxa weey aan rumaynayn ama iimaankaan laga helin aayadan iyadana waxaa lagu tilmaamay alle subxaanahu wa tacaala doonitaankiisa doonitaanka halkan lagu sheegayaana ee aayadda labada jeer lagu sheegayna waa doonitaankii waxa weeye kowniga ah oo alle subxaanahu wa tacaala ciddii uu doonana waa lumiya ciddii uu doonana waa hanuuniya cidduu doonana alle subxaanahu wa tacaala waa hanuuniya iraada waxa weeye kowniya ayaa waxa weeye aayadana ku sugan wa qowluhu subxaana halkaa doonitaanka aynu soo sharaxna baa inoogu dhammaaday waqowluhu subxaana waxaa ka mida aayadaha tilmaamaya tilmaamaha alle wa axsinuu ina allaha yuxibu lmuxsiniin wa axsinuu samafala oo wanaag la kaalaya ina allaha alle yuxibu waa jeceliy almuxsiniina kuwa samafala waa jeceliy halkan wuxuu shiiku inooga bilaabaya sideed aayadood oo dhammaantood ku saabsan inuu alle subxaanahu wa tacaala ku tilmaaman yahay sifada loo yaqaano sifat lmaxaba alla inuu wax jeclaado sifatu lmaxabana waa sifatun ficliya waa sifa ficliya yuxibu man yashaa mataa shaa ilaahay cidduu doonuu jeclaada qaabkuu doonana waa u jeclaada waa sifaatka loo yaqaano asifaat alficliya alikhtiyaariya sifaatka ficilka ee alla subxaanahu wa tacaala doonitaankiisa ku xidhan doonitaankiisa ku xidhan markuu doono uu waxa weeye sameey sifatu lmaxaba ahlu sunna waljamaaca way isku waafaqsan yihin aayaadka iyo axaadiista ku timina aad iyo aad bay u badan tahay waa sifo mutawaatira oo kitaabka iyo sunnada aad iyo aad ugu yimi waana sifo macnaha ay tilmaamaysaa ay tahay alla subxaanahu wa tacaala inuu wax jeclaado jacaylka alle subxaanahu wa tacaalana waa jacayl weynidiisa iyo cadamadiisa u qalanta wey maaha jacaylka makhluuqa oo kale qolyaha ahlulbidacee diidaa labay u qaybsamaan qole waxa weeye ku talax tegay sida jahmiyada iyo cidda la midkaa oo odhanaya laa yuxibu walaa yuxabu ilaahay waxba ma jeclaado lamana jeclaado yacni mid la jeclaadana ma ah mid wax jeclaadana ma ah oo labada dhinacba way diideen ulaat lmucaila sida jahmiyado kale qolada soke oo ashaacirada iyo maaturidiyada iyo kuwa la midka ah iyagu dhinac bay ka sugan dhinacna way diideen waxay diidan yihiin iyagu alle subxaanahu wa tacaala inay ku qunto afcaasha ikhtiyaariga ah ee mashiicada ku xidhan ee soo cusboonaanaya ta noocaasay diideen alle subxaanahu wa tacaala inuu ku sifoodo dabeedna iyagu waxay diideen ilaahay inuu wax jeclaada ayay diideen hebel buu jeclaada ficilka noocaasuu jeclaada ayay diideen laakiin dadku inay jeclaadaan alle subxaanahu wa tacaala way sugeen waxay yidhaahdeen yuxabu walaa yuxibu ilaahay waa la jeclaada laakiin isagu waxba ma jeclaada waayo waxaa ishkaalku uu kaga yimi qoladaas alle inay u nisbeeyaan ficilada noocaasa inuu sameeyo ama ay ka soo fulaan labaduba waa baail ilaahay jacaylkiisu waa sugan yahay kitaabka iyo sunnadana waa ku sugan yahay mar walba qaacidadii shiikhuu bilowga inoogu soo faahfaahiya waa inaad xasuusnaataan oo ahayd laa axada aclamu min allah wa afsaxu min allah wa ansaxu min allah wa eesh waasdaqu min allah ilaahay waxa weeye cidi kama run badna hadalkiisana waa sugan yahay inuu wax jecel yahay yuxibu isagaa inoo sheegay waana run wey kitaabkiisaana inoogu sheegay qaciga mutawaatirka ah wa aclamu binafsi naftiisana cidi kama xogogaalsana isagaa naftiisa cid walba ka yaqaana naftiisu ku tilmaamay inay wax jeclaato cidina dadka ugama naseexo badna oo alla subxaanahu wa tacaala dadka khaldi maayo oo erayo noocan oo aanu ku tilmaannayn oo ay u fahmayaan alla inuu wax jeclaanayo alla subxaanahu wa tacaala iskuma tilmaamay walaa afsax cidina kama aftahansana oo cid odhanaysa hadda macnahaasuu uga jeeda erayadanna ku tusi maayaan kuwa ka wanaagsan oo ka fasixsan baanu haynaa oo aanu ku badalayna oo yuxibu yani yuriidu isaabata almuxsiniin wuxuu doonaya kuwa samafalka sameeya inuu abaal mariyo oo abaalgud wanaagsan siiyuu doonaya ayay waxa wey ku awilay marka waxyaabaha noocaas oo dhan waa bail wey wa axsinuu samafala ina allaha alla yuxibu waa jecel almuxsiniina kuwa wanaagga sameeya ixsaankuna waa laba alixsaanu fi lcibaada wlsaanu fi lmucaamala alixsaanu fi lcibaada walixsaanu fi lmucaamala alixsaanu fi lcibaada waa tii lagu faahfaahiyey xadiidkii jibriil an tacbud allaha kaanaka taraah fain lam takun taraahu fainahu yaraak wa alixsaanu fi lcibaada alixsaanu fi lmucaamalana waquluu linaasi xusna hadday qowlka tahay in allaha kataba alixsaana cala kulli shay faida qataltum faaxsinu lqitla waida dabaxtum faaxsinu dibxa waxa weeye dadka mucaamalada lagula mucaamilayo kulli cibaadi yaqulu latii hiya axsan adilo badan bay leedahay waa dhaqanka wanaagsan iyo akhlaaqda wanaagsan dadka in lagula mucaamilo badlu nada badlu nada wa kafu lda waxtimaalu lda walaaqat lwajh afartaasaa lagu soo kooba dhaqanka wanaagsan badlu nada gacantaadu inay furan tahay bakiilnimadu waa dabeecad xumo wa kafu lda dadka inaad dhibka ka daysato afyo adin iyo ficilba iyo ixtimaalu lda dhibka dadka kaaga imanaya inaad xamiso dulqaad inaad yeelato wa alaaqat lwajhi weji furnaan dadka inaad kula macaamisho cabuuska inaad waxa wey iska ilaaliso waa usuusha mucaamalada wanaagsan ee dadka lagula macaamilay wa qowluhu qowlkii alla uu yidhi waa aqsitu cadaalad sameey ina allaha alla yuxibu waa jeceli almuqsiiina kuwa cadaalada sameeya walibana aayaadkana waxa inoo tilmaamaya waxyaabaha alle uu wax ku jeclaado waayo waxaynu tilmaanay ifat lmaxaba waa ifo ficliya waa ifo ficliya oo alle subxaanahu wa tacaala ciduu doona uu jeclaanay laakiin adiladu waxay inoo tilmaantay waxyaaba la ysku jeclaanay marka waxaynu ka faa'iidaysanaynaa ilaahay inuu wax jeclaado waataynu u soconno shayga hadda la tilmaamay inuu dadka ku jeclaanayana waxaad ka faa'iidaysanaysaa haddii laga helo inuu alle subxaanahu wa tacaala ku jeclaanayo haddii laba lagu weydiiyo inaad adigu ilaahay jeclaato inaad xaqiijiso iyo inuu alla ku jeclaado in la xaqiijiyo teebaa weyn ya inuu alla ku jeclaado subxaanahu wa tacaala culimmadu waxay yidhaahdeen ashanu kulla shani an tuxabba an tuxabba laa an tuxibba xaalka weyni waa in alla ku jeclaado mid waliba waa sheeganaya hadda ka dadka ugu dembiga badan haddii alla la weydiiyo oo aan jeclahay buu odhanay beenna kuma sheegi laakiin waa jacayl naaqisa cid waliba jacaylka alla way sheeganaysa laakiin xaalada weyne waxay tahay alla inuu ku jeclaado oo aad ka mid noqoto dadka alla subxaanahu wa tacaala uu jeceliy marka waa inaad danaysaa wixii alla uu kugu jeclaan laha inaad danaysa wey si alla subxaanahu wa tacaala uu kuu jeclaado danaynta aad danaynaysaa waxay tahay lafteedu jacayl alle subxaanahu wa tacaala aad jeceshahay marka awal waxaa lasoo sheegay samafalka ilahay inuu wax ku jeclaado haddana waxaa la tilmaamaya ilaahay cadaalada inuu wax ku jeclaanayo qofkii cadaalad samaynay cadaaladuna waa shay walba meesha ku habboon in la dhigo wey cid walba xaqay lahayd in la siiyo laasimna ma aha inay sinnaadaan oo cadaaladu mar walba ma gasho laba shay in la siimo ma gasho inanka iyo inanta cadaaladu ma aha dhaxalka in lagu simo ee cadaaladu waxay tahay siduu sharcigu u dhigay in wax loo siiyo ayay cadaaladu tahay ilaahay baana dadka danahooda uga cilmi badan oo haddii la simi lahaa waxay noqon lahayd inamada in la dulmiyey bay noqon lahayd ee cadaaladu waa in loo kala badiyo marka cadaaladu shay walba meesha ku habboon in la dhigo wey in la dhigo wey ee mar walba ma joogto inoo baandheeya hoslekaysiya waxa weeye ma joogto wa qowluhu subxaana iyo qowlkii alla uu yidhi fama staqaamuu lakum intay idiin toosnaadaan fastaqiimuu lahum u toosnaada heshiiska aad gaalada la gasheen yacnii intay heshiiska ku taagan yihiin idinkuna waxa weeye ugu taagnaada oo heshiiska u ilaaliya ina allaha alle yuxibu waa jeceli almuttaqiina kuwa ka cabsada ee cadaabkiisa iyo cadhadiisa ka digtoonaada alle subxaanahu wa tacaala waa jeceli ciddii alla ka cabsatay sifatu taqwa laga helana waa waxyaabaha ilaahay addoommadiisa uu ku jeclaada uu ku jeclaado waxay kaloo aayadu inoo tilmaamaysa alla subxaanahu wa tacaala inuu jeclaado ciddii waxa weeye tilmaantaa laga helo oo sifatulmaxaba uu ku sifaysany iyo wa qowlu ina allaha alle yuxibu waa jecelya attawaabiin kuwa waxa weeye towbada badan ee ilaahay u soo noqoshada badan wa yuxibu waa jecelya almutatahiriin kuwa dahaaro qaata ee waxa weeye istahirana ilaahay waa jecelya xisan waa macna xisan wixii wasakha ee nijaasaa ee ishu ay qabanayso iska nadiifiya xagga macnahana dunuubta iyo macaasida iyo shirkiga iyo bidcada waxa weeye iska nadiifiya alla waa jeceliya waxaa la tilmaamay laba sifo oo qofku haddii uu ku sifooba alla subxaanahu wa tacaala ku jeclaanayo attawba dadka ilaahay u toobadkeena ilaahay usoo noqda alla subxaanahu wa tacaala inuu jeclaanayo welibana dadka badiya altawaabiin yani yukiruuna tawba kuwa tawbada badinaya sia nabigu calayhi salaau wasalaam uu inagu gubaabiyey ayuha nnaas tuubuu ila allahi wastakfiruuh fainii atuubu ilayhi fi lyawmi akara min miati mara kuwa tawbada badiya ilaahay aada ugu soo noqdo iyo kuwa ahaaradaas alla subxaanahu watacaala wajceli wa qawluhu tacaala qul waxaad tiraahdaa nabi maxamedow in kuntum haddaad tihiin tuxibuuna allah kuwa alla jecel fattabicuunii isoo raaca yuxbibkum allah ilaahay waa idin jeclaanay wayakfir lakum dunuubakum dunuubtiinana waa idin dhaafay hadday dhab idinka tahay oo alle subxaanahu watacaala aad jeceshihiin sunnadayda iyo hadigayga qaad alle subxaanahu watacaala waa idin jeclaanay aayadan culimadu waxay ku macneeyaan ama ku tilmaamaan aayat lmixna aayat limtixaan aayadda imtixaanka intaynu hadda ka soo hadlaynay qof kasta inuu sheeganayo alle subxaanahu watacaala inuu jecel yahy qof waliba inuu sheeganayo nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu jecel yahy aayaddanaa lagu imtixaanaya ilaahay ma jeceshaa haa sunnadaa qaada nabiga calayhi salaatu wasalaam ka sugnaata hadduu diido waxa weeye jacaylkiisu waxay noqonaysaa sheegasho ayay noqonaysaa low kaana xubuka saadiqan la aactahu ina almuxiba liman yuxibu muiicu ina almuxiba liman yuxibu muiicu wa qowluhu tacaala iyo qowlkii alla ayaa la mida xagee laga qaatay maxabada ilahay inuu wax jecelyahy tuxibuuna allah miya ilahay inuu wax jecelyahy xagee laga qaatay ya yuxbibkum allah ilaahay baa idin jeclaanay tuxibuuna allahna waa jacaylka alla la jeclaanayo dadku ay jeclaanayaan wa qowluhu tacaala man yartada minkum kii ka ridooba ee idinka mida can diinihi diintiisa fasawfa yaati illaah ilaahay baa keeni doona biqowmin qolo yuxibuhum alla uu jecel yahay wa yuxibuunahu iyaguna jecel watayn hore usoo tilmaanay ahlu sunnuhu inay qabaan ana allaha yuxibu wa yuxabu labadaba meeshaa lagu tilmaamo yuxibuhum waa ilaahay waa jecel yahay wa yuxibuunahu iyaguna waa jecel yahay dilatin waa kuwo u dulaysan oo u dhaga nugul cala lmuminiina muminiinta acizatin waa kuwo ku ad adag cala lkaafiriina gaalada yujaahiduuna waa u jihaadayan waa u dagaalamaya fii sabiili llahi ilaahay jidkiisa walaa yakhaafuuna ka biqi maayaan lowmata laa'im mid canaanta canaantiisana ka biqi maayaan aayadan iyaduna waxay tilmaamaysaa alla subxaanahu watacaala inuu waxa weeye wax jeclaado inuu wax jeclaado ayay waxa wey inoo tilmaamaysa ifat maxaba ayaa ku sugan alika kaasi fadl llah ilaahay galladiisa wey yuutiihi waa siiya man yashaau cidda uu doono wallaahu alle waasicun waa alle waxa weeye khayrkiisu uu waasicya caliimun waa alle cilmi badan yani alla waasica oo cilmigiisu uu waasicya naxariistiisu ay waasic tahay hayrkiisu uu waasic yahay oo cid walba uu gaadaya caliimun waa alla cilmi badan nusakda qaar waxaa laga dhigay aayadan mid madax bannaan oo bayna qawsayn baa la geliyey laakiin aayaddaasay la socota maaha aayad madax bannaan maaha waa aayaddaa hore walaa yakhaafuuna lawmata laa'im dhammaystirkeeda wey marka nusakda qaar baa sidaa ka dhigay taydoo kale waxay ka dhigeen laba aayadood bay ka kala dhigeen laakiin waa aayad wada socota wey waxaana loo daliishanaya ifat lmaxaba ayaa waxa wey loo daliishanaya wa qowluhu subxaanahu watacaala ina allaha alla yuxibu waa jecelya alladiina kuwii yuqaatiluuna u dagaalamayay fii sabiilihi jidkiisa safan iyagoo waxa weeye safan kaannahum iyagoo aad moodo bunyaanun dhisinay yihiin marsuus la raseeyey oo dhinaca isku haya oo wax bambanaana ama dodoloola aan lahayn taraasu waa safka marka dhinaca la ysku qabto ee gabdaloolka la buuxiyo afsoomaaliyana de waa u taqaanaa kabdada ha la raseeya sooma dhinacay isku haya oo la kala fogayn maayo rasa wey marka malaaigtu saasay u safanayaan dhinacay isku haya maxalu shaahidku waxa uu yahay ilaahay waxuu jecel yahay dadka jidkiisa u dagaalamaya ee waxa weeye iyagoo safanoo garba simana jidka alla u jihaadaya alla waa jecelyahay waxaanu ka qaadanayna alla subxaanahu wa tacaala waxyaabuhu wax ku jeclaada waxaa ka mida aljihaadu fii sabiili jidkiisa in loo jihaado oo loo dagaalamo oo waxyaabaha lagu kasbado ilaahay inuu ku jeclaado lagu kasbado alasbaab aljaaliba limaxabat illahi caza wajalla licabdihi bay ka mid tahay wa qowluhu tacaala iyo qowlkii alla weli waa aayadda ugu dambaysa maxabada wa huwa alle alghafuuru waa allaha dembidhaafidda badan alwaduudu waxa weeye jacaylka badan addoommadiisa wanaagsan jecel alafuur yani kaiiru lgufraani licibaadi waa allaha u dembi dhaafka badan addoommadiisa waayo afuur waa siiqatu facuul facaalun aw mifcaalun aw facuul fii katratin can faacilin badiil waa ti waxa weeye ibnu maalig u lahaa marka min wsaan mubaalaga waxaa ka mida facuul baa ka mida maxalu shaahidkeenu waa alwaduud alwaduud laba macnaa lagu macnay in laga keenay facuul bimacnaa faacil iyo facuul bimacnaa faciil luqadaba waa lagu isticmaala labadaba facuul bimacnaa faacil iyo facuul bimacnaa mafcuul macnaheedu waa maxa waduud ay alladii yuxibu wayawadu cibaada kii addoommadiisa jeclaanaya almutawadiduun ilaa wliyaai alwaduud bimacnaa mafcuul haddii laga dhigana waa ka la jecelyahay waa ka la jecelyahay marka labada macne labadaba waa lagu macneeyey mid ay noqonayso ilaahay inuu yahay muxibun mid wax jecel midna ay tahay bimacnaa muxabun ilaahay inuu yahay mid la jecelyahay laakiin labada waxaa sii munaasibsan sida ibnulqayim raximah llahu tacaala uu tilmaamo waxaa sii fiican in la waafajiyo magacyada kale oo uu ka mid yahay magacan hadda ku lamaan ee calaa wasni facuul ku yimi oo tilmaamaya ficil badan oo alle subxaanahu wa tacaala ka soo baxaya alafuur yani kaiiru lgufraani licibaadi alwaduud kaiiru lwuddi wlmaxabati liwliyaai waa allaha waxa weeye aadka u jecel awliyadiisa iyo dadkiisa wanwanaagsan macnahaasa si xoog badan si loo waafajiyo magacyada noocaasa loo waafajiyo laakiin labadaba waa lagu macnaya innaga laakiin labada keebaa meesha munaasib u sii ah inaynu ka dhigno ku macnayno hadda bimacnaa faacil mise bimacnaa mafcuul faacil sababtuna ilaahay tilmaamihiisaynu ka hadlay tilmaamihiisana ficiladii ka soo baxayay iyo sifaatkii kale daatiga ahaa ayaa waxa weeye aynu ka hadlay marka alwaduud waa allaha wax jeclaada w wa qowluhu subxaana bismi illaahi araxmaan araxiim bism illaah magaca alle ayaan ku bilaabaya alraxmaani allihii waxa weeye naxariista guud naxariisanayay alraxiim allihii naxariista gaarka muminiinta ku ahay waxa weeye naxariisanay halkana waxaynu ka bilaabaynaa lix aayadood oo ku saabsan sifatu raxma ku saabsan alla subxaanahu wa tacaala inuu naxariisto lix aayadoodoo ku saabsan aayadda koowaad shiikhu wuxuu ka dhigay basmalada basmaladana waxaa ku sugan laba magac labada magac mid walba alraxmaan iyo alraxiim waxaynu ka faaidaysanaynaa ifatu raxma baa laga faaiidaysanaya waana ifo kitaabka iyo sunnada ku yimi waana ifo ficliyaah ikhtiyaariyaah oo waxa weeye ahlu sunnati waljamaacana ay isku waafaqeen siday tahay baana loo sugaya waxna lagu awili maayo waana raxmad alle subxaanahu wa tacaala u qalantaa ahlulbidacu markay diidayeen waxay sameeyeen waxay ku macneeyeen macne ay makhluuqa ka faa'iidaysteen waxay yidhaahdeen naxariistu waa dabacsanaan qalbiga dhacaysa oo keenaysa riqatun fi lqalbi bay yidhahden waa qalbigu cid inuu u jilco u dabco ilaahayna in lagu tilmaamo maaha bay yidhahdeen laakiin culimmadu waxay ugu jawaabeen ta aad macnaynaysaan waa ti makhluuq ta makhluuqu hadday sidaa tahay ka dhalan mayso ta alle subxaanahu wa tacaala inay la mid tahay ka dhalan mayso ka dhalan mayso oo ka laazimi mayso kama laazimayso marka jawaabta koobani waxay tahay ka aad waxa weeye macnaynaysaan ee markaad macnayseen aad diideen waa kii makhluuqa weeye laakiin ta waa alla isu sugay waa naxariis isaga waxa weeye u qalanta ta noocaasana naftiisa ayuu u sugay waxa weeye in la suga wey waxay ku awiileen naxariista qaar waxay ku awiileen iraadat lixsaan ilaahay inuu doonaya dadka inuu u samafalo inuu u nicmeeyo inuu wanaajiyo ta noocaasaa naxariis la yidhaahda oo bimacnaa waxay u celiyeen sifat liraada ilaahay doonitaankiisa ayay u celiyeen waana laba ifo kala duwan laba ifo kala duwan weeye iraadadu waa doonitaanka alle subxaanahu wa tacaala wuxuu noqdaa mid waxa weeye uu doonayo kownka inuu ka dhaco wuxuu kaloo noqdaa mid jacayl laga faa'iidaysanayo oo waa waxyaabihii uu jeclaa marka waxa weeye iraado in lagu awilaana waa mid waxa weeye baaila wey waana laba sifo kala madax bannaan wey iraadadu waa sifo mustaqila adiladeeday leedahay labadeeda noocba raxmadda iyo naxariistuna waa sifo kale oo iyaduna ka gaara araxmaan araxiim muqadimada ayaynu kusoo sheegnay waa laba magac oo sifaturaxma inoo tilmaamay waxaanaynu soo tilmaanay laba farqi inuu udhaxeeyo mid wataan hadda ku laqbeeyey araxmaan yani naxariistiisu ay caam tahay oo magaca raxmaan inuu ka macno wen yahay magaca raxiim inuu ka macno wen yahay waayo ziyaadat lmabna tadulu cala ziyaada lmacna xagga dhiska markaynu eegno raxmaan baa waasicsan macnihiisuna waa inuu waasicsan yahay oo gaal iyo muslimba waa u naxariistaa raxiimna wa kaana bilmuminiina raxiima macnaha waataynu soo tilmaamay macnaha labaad la sheegay nam araxmaan ilaahay wuxuu ku sifaysan yahay inuu naxariisto waa if uu ku tilmaamay raxiimna ifatu ficli nam yani raxiimna waa raxmadda inuu gaadhsiiyo khalqigiisa oo uu ku fuliyo ayaa raxiim macnaheedu noqonaya waana macnaheedu tilmaanay ibnu lqayim raxmat ullaahi calayh wqowluhu tacaala iyo qowlkii alla uu yidhi waa aayadii labaad ee sifatu raxma inoo tilmaamaysa rabbana yaa rabbanaa rabbigayow wasicta waa deeqay kulla shayin shay dhammaantii raxmatan naxariis baad ku deeqay iyo waa cilman cilmi yacni shay walba waxa gaadhay cilmigaaga iyo aqoontaada wax kasta waad ogta naxariistaaduna shay walba waa gaadhay gaal iyo muslimba adduunyada iyo bini aadam iyo xayawaanba intaba naxariista alle subxaanahu wa tacaala way gaadhay idan sifatu raxma ayaa ayadanayna inoo tilmaantay alle subxaanahu wa tacaala inuu ku tilmaaman yahay laakiin markaynu sifada eegayno aayadii hore oo aynu tilmaanay sifatu raxma inay tilmaamayso iyo aayadan farqibaa udhaxeeya markaynu ka egayno qaabkay sifadu u sugnaatay waa qaacidan hore usoo sheegay ya ta hore waa magac magacyadana waxaa laga soo qaataa sifo ta labaadna sifadii bay ku cadda raxmatan waa sifadiiyo toosa marka marna waxaa laga qaatay magacii magac baa laynoo sheegay magaciina waxa laga faa'idaysanayaa sifadii marna iyadoo si toosa baa la sheegay labadaba sifaadka in loo sugo watayna horoosa tilmaamay iyo wa qowluhu tacaala wakaana waa ahaa alle bilmuminiina muminiinta raxiiman mid u naxariista ayuu ahaa ilaahay waxaa lagu tilmaamay inuu naxariisto oo sifatu raxma uu waxaweye ku tilmaamay waqowluh waraxmatii wasicat kula shay waraxmatii naxariistay wasicat waa daboosh kula shayin shay dhammaantii aayadii hore la macno tahay fii suurati aafir yani naxariista alle shay walba waa gaadh wqwlu kataba waa waajibiyey rabbukum rabbigii calaa nafsihi naftiisa wuxuu ku waajibiyey alraxmata naxariis ayuu ku waajibiyey ma joogto ya aniga uu iska geliyey kataba rabbukum calaa nafsihi araxma wahuwa algafuur raxiim intaasaan bayna qowseen la geliy ya waa laba kal aayadood waa laba kale aayadood kataba rabbukum calaa nafsihi araxma anahu man camila minkum suuan nacam bijahaalati uma taaba min bacdihi waaslaxa faanahu gafuur raxiim aayaddaas waa aayaddaas wa huwa algafuur raxiimna waa aayad labaad kataba rabbukum calaa nafsihi araxma rabbigii naftiisa wuxuu ku waajibiyey inuu naxariisto alla subxaanahu watacaala isagaa naftiisa ku waajibiyey cidina waxba kuma waajibiso maa lilcibaadi calayhi xaqun waajibu kalaa walaa sacyun ladayhi daa'icu in cudibuu fabicadlihi aw nucimu fabifadlihi wahuwa alkariimu lwaasicu qaacidadu waa sidaas ilaahay xaq waajiba looguma laha waxna kuma waajibaan laakiin alle subxaanahu wa tacaala naftiisa isagaa ku waajibiyey inuu waxaweeye u naxariisto khalqigiisa inuu u naxariisto naxariistaasina waa kullun bixasabihi maaha naxariistu mar walba haddaad xanuunsanayso in caafimaad lagu siiyo haddaad goblan tahay in ubad lagu siiyo haddaad caydhowdo in hanti lagu siiyo waxaa laga yaabaa naxariista inay ka mid noqoto in waxa weeye ubadka waxa weeye lagaa joojiyo way ku halaagi lahaayeen naxariista inay ka mid noqotaa alla u ogyahay inuu hantida badan kaa joojiyo waxaa laga yaabaa inaad gaalowdo haddaad xoolo badan hesho wahaakada naxariista waxaa ka mida in waxa weeye xad lagaa ogo oo waxa weeye lagu ciqaabo naxariista ayay ka mid tahay adiga lagu naxariisanayo waayo haddii waxa weeye dembiyada waaweynee dadku samaynayaan ee xadad kale la ysaga daayo o aan lagu ciqaabin ee ilaahay cadho gelinaya oo maalinta qiyaamo lagala xisaabtamo qofka noocaasa halaag weyn buu ku dhacay alxuduudu kafaaraatun liahliha xadadka lagaa ogayaana waa kafaara gud iyo dembi lagaaga maydhayo wy marka raxmadda alle meelo badan bay gelaysaa waana qaabo badan maaha waxa weeye qaabka aad u fahamsan tahay ee adiga laga yaabo dani inay kugu muuqato keliya inaanay naxariistu ku sugnayn baa laga yaaba wahuwa algafuur raxiim wahuwa alla algafuur waa allaha dembi dhaafidda badan alraxiimu ee naxariista badan ifatu raxma ayaa ku sugan wa qowlu fallaahu alle khayrun xaafida mid wax xifdiyo ilaaliya isagaa ugu khayr badan wahuwa alle arxamu raaximiin kuwa naxariista ka ugu naxariista badan wey waayo raxmadda alle subxaanahu wa tacaala waxa weeye waa raxmad waxa weeye xaqiiqiya oo dhaba makhluuqu markuu naxariisanayo waxaa laga yaabaa bal inuu kaleya ama ujeeddo uu kaleya ama uu waxyaabo kale ku doonayo abaalgud inuu ku doonayo magac inuu ku doonayo waxa weeye baahi buu qabaa markuu naxariisanayo laakiin ilaahay naxariistiisu waa mid waxa weeye taamo wa qowluhu subxaanahu wa tacaala baa lamida marka arxam raaximiin ayaa laga qaadanaya sifat raxma wa qowluhu subxaanahu wa tacaala halka waxaa inoogu dhammaaday sifat raxma waxaa inoo soo socota sifat rida walgadab waa laba sifo ficliya oo labaduba lidis ku ah ilaahay raalli inuu noqdo iyo inuu cadhoodo labadaba inuu ku tilmaamay wa qowluhu subxaana radia allaahu canhum ilaahay waa ka raali noqday dadkii warwanaagsana waraduu canhu iyaguna raallibay ka noqdeen in aladiina aamanuu wacamiluu aalixaat ulaaika hum khayru lbariya kuwaasaa lasoo tilmaamay iyo aayado kaleba dadka wanwanaagsaninta laga soo sheekeeyey ayaa waxaa la yidhi radia allaahu canhum ilaahay raallibuu ka noqday waraduu canhum marka waxaan leenahay allaahu yardaa wayurdaa canhu ilaahay raalli buu noqdaa isagana raalli baa laga noqdaa laakiin hadda sifadaa laynu ka hadlaynaa subxaanahu watacaala oo ah alle subxaanahu watacaala addoommadiisa ciddii mutaysata inuu ka raalli noqonayo alle subxaanahu watacaala waana sifo xaqiiqiya oo alle subxaanahu watacaala loo sugayo raalli ahaanshahana waa la fahmaya waa mid alle subxaanahu watacaala u qalmo wey waxay ku awilayaan ahlulbidac iyagoo diidan ifaadka ficliga ikhtiyaariga ah alla inay waxaweeye ku qunto iyagoo diidan ayaa waxay ku macneeyaan doonitaan bay ku macneeyaan radiya bimacnaa araada hawaab ilaahay wuxuu doonayaa inuu abaalmarin wanaagsan uu siiyo radibana iraadat lintiqaam wlciqaab ilaahay wuxuu doonayaa cadhadiisa waxa looga jeeda wuxuu doonayaa inuu aargoosto ama inuu wax ciqaabo ayuu doonaya doonitaankii bay dib ugu celiyeen ay ku awleen ta noocaasna maxabadaynu kaga soo hadalnay waa mid waxa weeye baailo wey wa qowluhu subxaanahu wa tacaala waman axadkii yaqtul dila muminan mumin mutacamidan xaaluu yahay dilkiisa mid u badheedhay fajazaauhu abaalmarintiisu jahannamu jahanama wey khaalidan fiiha xaaluu yahay mid ku waaraya gudaheed waadib allah ilaahay waa u cadhooday calayhi dushiisa walacana naxariistiisana waa ka fogay wa acadda lahu wuxuu u diyaariye cadaaban caiima cadaab weynna alla waa u diyaariye maxalushaahidku waaadib allahu calayh waa ficil alla loo nisbeeyey alla inuu sameeyo cadhada oo cadha ka soo fusho oo cadha uu ku tilmaaman yahay ayay aayadanina inoo tilmaamaysa marka waa laba sifo oo isku mutaqaabila ilaahay ciddii ka mutaysata raalli ahaanshana waa ka raalli noqonaya ciddii cadho ka mutaysatana wax cadho gelinaya la yimaadana alla subxaanahu wa tacaala waa u cadhoonaya mana bannaana in lagu awilo ilaahay inuu doonayo intiqaam iyo ciqaab inuu doonayo laakiin cadho aanu ku tilmaanayn taana waxay ka dhaliyeen waa ifatu ficlin waxyaabo soo cusboonaanaya ilaahay kama soo fulaan bay yidhaahdeen ta kale waxay yidhaahdeen cadhadu waa khalayaanu dami hadduu qofku cadhoodo waa dhiiggiisa oo kacay oo karay dhiigoo karay ilaahayna in la yidhaahdo dhiiggiisaa karay saxma marka taa jawaabteeduna waxay tahay dhiigga karayaa sheegaysaa waa kiina wey waa kiina laakiin alla wuxuu isku tilmaamay inuu cadhoonayo cadhada allana inaad taada ku shabahda maaha qaacidaduna waxay tahay kullu mucailin mumail wa kullu mumailin mucail laba qoloo kala madax bannaan baynu soo sheegay mucaila waa kuwa ilaahay tilmaamihiisa diida jahmiya muctazila ashaacira waa mucail iyo qolaaynu u bixinay mumaila mushabiha intay sugeen bay khalqiga u ekaysiiyeen labaduba waa isku soo dhacay marka ninka mucailka ah siduu mushabbih u yahay wuxuu mushabbih u yahay maxaa keenay tacdiilkan inuu sameeyo awalan aayadiibu wuxuu ka dhigay tashbiih waa taa aynu hadda joogno waqadib allah ilaahay baa cadhooday buu maqlay markiiba wuxuu la kacay cadhadii bini aadamka adabkii wuxuu ka dhigay adab maluuqibuu ka dhigay tashbiihbuu ku dhacay dabadna markuu tashbiiha ku dhacay buu u baahday inuu diido allahu laa yaqbabu alla ma cadhoodo alla ma cadhoodo marka diiditaanka waxa ka horeeye maxay tashbiih baa ka horeey tashbiih baa ka horeey qolada kalena tamhiil bay ku dhaceen laakiin tamhiilka waxa uga horeeyey tacdiil tacdiil baa waxa weeye ka horay tacdiilkaasi waa maxay alla subxaanahu wa tacaala markuu tilmaamihiisa isu sheegay ee uu raaciyey khalqigiisu inaanay u ekayn inaanay u ekayn ayaa waxay sameeyeen macnihii ay ka fahmeen wuxuu noqday macne waxa weeye aan ahayn macnihii loogu talagalay waxay inay u fahmaan magacyadaas iyo tilmaamahaas kuwa ilaahay u qalma oo kuwa khalqiga ka duwan baa laga doonay ayaa laga doonaya waqadib allah ilaahay waa cadhooda inay u fahmaan sida ahlu sunnuhu u fahmeen ilaahay inuu cadhoonayo cadhadaasina ta makhluuqa ay ka duwanta ayaa laga doonay macnahaasaa laga doonay marka macnihii bay ka tageen tacdiilku waa maxay waa madhnaysiin macnihii bay meesha ka saareen dabeedna waxay ku macneeyeen waqadib allah ilaahay waa cadhoonaya sida cadhadaydoo kale ayuu u cadhoonaya macnihii laga fahmayena way ka tageen naska laga fahmay waayo horaynu u sheegnay labadaasi inay wada socdaan laysa ka milihi shay wahuwa samiicu lbasiir marka ilahay wax loo sugayo waxaa ku lahan laysa ka milihi shay baa ku lahan iyagu kaasay ka tageen laysa ka milihi shay bay ka tageen marka waxa weeye tamfiilka dembigeedina waa qaadanaya tacdiilka dembigiisana waxa weeye waa qaadanaya laakiin qolo walba kii muuqanayay ee xalku uu ku dambeeya lagu magacaabo mucailadu markay tashbiih sameeyeen maxay ku dambeeyeen taciil ayay ku dambeeyeen kaasaa loo nisbeeyey qolada kalena waxay ku dambeeyeen tashbiih iyo tamtiil kaasaa waxa wey lagu magacaabo laakiin labada waa ku gobasuganta ayadan waxay noo tilmaamaysaa waxyaabaha ilaahay waxa weeye lagu mutaysanaya cadhada alle ayay noo tilmaamaysa oo ah qatli la dilayo qof mumina walibana si bareera loo dilayo walibana xadgudub loo dilayo xadgudub loo dilayo ya mise bareer baa ku filan bareer iyo xadgudub ma isku mid ba hay maxaa ku baxay xadgudub يعني إلا بالحق ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ثم هذه قفك حق لقدري قف مؤمنة بعد قصاصتي سلام أورتا دون سيدة تدوس يقتل مؤمنا يدي لو سدم سبرر بعد قدري barheer baad u dirays laakiin xadgudub maaha xaq baad leedahay aayadaha kale aynoo cadayn xarama allaahu ila bilxaqi marka cudwaan waa mar walba iskala socota naam fajazaauhu jahannamu khaalidan fiiha shan goodi baa loo sheegay jahannam in lagu abaalmarinayo khuluud inuu ku waarayo waqadib allah alla inuu cadhoonay lacnad in la lacnaday cadaab weyni inuu sugayo haddana waynu arkaynaa kolley fitnooyinka waxa weeye dhacaya shalay baa la sheegayey degaanada qaar somalilan ka mida gobolka sanaag labaataneeyo wax ku dhowdhow inay dhinteen oo waxa weeye dee mu'minkaa mutacamidka ah ee welibana xadgudubka loo dilay qabyaalad iyo aano iyo wixii la mida ilahay waxaanu weydiinaynaa inuu waxaweeye nabadgeliyo waxaweeye dhex dhigo qolaadana waxaweeye ka dhex saaro waa musiibo aad u weyn maanta xal kalaynu marayno in waxa weeye qabiil la ysu dilo oo walibana dad intaa leg ay ku dhintaan waa shay waxa weeye aad iyo aad waxa weeye weyn qatliga mu'min la dilayaana sidaynu arkayno aayaadkaasi inoo tilmaamayaan waa dunuubta ugu waaweyn marka gaalnimada laga yimaado dembi qof muslimi sameeyo muslim oo ka weyni ma jiro naf waxa weeye muslimada bareer iyo xadgudub inuu u dilo waa dembiga ugu weyn sida awgeed baa ilaahay xaalkiisa u waxa weeye aad iyo aad u adkeeyey wa qowluhu subxaanahu wa tacaala nabiguna waa kii tilmaama calayhi salaatu wasalaam yani laa yazaalu lmu'minu fii fisxatin min diini maa lam yusib daman xaraama qofku nafis buu haystaa jamcuu la tukanaya jumcuhuu oogaya xajkuu aadaya dadkuu la dhaqmaya waa cibaadaysanaya waa la soomaya diintiisa wuxuu u haystaa ila diinta in badan baa bulshada kaaga xidhan in badan oo diintaada ka mida baa bulshada kaaga xidhan akadii aad bixinaysa xitaa cidaad siisad u baahanta nafis buu diintiisa u haystaa maa lam yusib daman xaraama maalintaa uu dhiig galo ayuu dhulkao dhan la dhaqdhaqaaqaya oo dhulku siduu alla u waasiciyey cidhiidhi la noqonaya xadiikii bukhaari cabdulaahi bni cumar wakiila ina min wardaati lumuur allatii laa mahraja liman awqaca nafsahu fiiha sadku damin bihayri xilli waxyaabaha halista ah warbuu ku dhacay yani musiibo weyn qofku ayuu ku dhacay waxaa ka mida musiibaadka waaweyn ee qofku uu ku dhaco naf inuu xaqdaro ku dilo waa musiibo aad weyn ilahay naguma saliro wa qowluhu subxaanahu wa tacaala dalika kaasi yani wuxuu ku dhacay aayaddii ka horaysay fakayfa idaa tawafathum almalaa'ika yadribuuna wujuuhahum adbaarahum baa la soo sheegay malaa'igtu inay garaacayso wejiyadooda iyo xaggooda dambe naftana ka qabanayso alika kaasi wuxuu ku ahaaday bianahum yagu bisababi annahum yagu ittabacuu inay raaceen maa ashad allah wixii ilaahay cadhogelinayay wa karihuu iyo inay diideen ridwaanahu wixii ilaahay raalligelinayay raalli ahaanshaha alle inay waxaweye diideen aayaddan waxay inoo tilmaamaysaa ifat asukut ama asakat iyo ifat rida labadaba waa inoo tilmaamta ridwaana ifat rida baa laga qaadanaya yacnii wixii ilaahay uu raalli inagaga noqonayay ridwaan allah wixii ilaahay uu ku raalli noqonayay way diideen wixii ilaahay cadho gelinayana way dabagaleen marka ilaahay inuu cadhoodo iyo inuu raalli noqdo labadaba aayadaba lagu tilmaamay waa masdar waa laga keenaa asakhadna isagana waxa wey waa laga keenaa labada waa banaanta waana cadhada asukd wاlghadab labaduba waa cadhada keebaa daran labadaba waa le asukd ashad اlghadab cagsigana waxa wey waa le alab ashad suhd laakiin cadhada un ayaa looga jeeda wa qowluhu tacaala falamaa goorti aatafuuna ay aqbabuuna ay naga cadhaysiiyeen intaqamnaa minhum waanu ka argoosannay aatafuuna asaf waxaa lagu macneeyaa bimacna alghadab wa bimacna alasaf ay alxusn wa qaala yaa asafa calaa yuusuf taasi waa xusni wey asaf bimacna alxusn fulaanun asiif ay xasiin macnaha hadda meesha loogama jeedo ilaahayna xusni laguma tilmaamo waayo murugadu waa naqsi wey laakiin asaf bimacnaa adab ilaahay waa ku tilmaamay falama asafuuna ay aqbabuuna ay naga cadhaysiiyeen aayaddan waxaa kaloo ku sugan daliil aad u xoog badan oo diidaya ta'wiilka ahlulbidacu ay awileen sifat lhadabka tawiilkaasi wuxuu ahaa inu soo tilmaamay adabku inuu yahay ama asaf ama sukhdigu inuu yahay iraadat alintiqaam iyo wixii lamida aayadanina waa inoo kala qaato falamaa asafuuna markay naga cadhaysiiyeen intaqamnaa minhum waanu ka argoosanay iyaguna waxay u wataan inay isku macno yihiin oo falamaa asafuuna bay ku macnaynayaan falamaa asafuuna yani waxaanu doonnay aargoosigooda ayaanu doonnay intiqaamkiibay ku macnayen marka alla subxaanahu wa tacaala waa sidaa uu kala qaaday alsaf waa sifo alla uu leeyahy intiqaamkuna waa aharu tilka sifa waa saamayntii ka dhalanaysa alla hadduu cadhoodo muxuu samaynaya yantaqib wa yucaaqib wuu aargoorsanaya waana ciqaabaya ciddii waa cadhooda marka cadhada waxaa ka dhashay intiqaam iyo ciqaab baa ka dhashay labadaas iyagu isku khaldeen aayadana aynoo cadaysa oo waxyaabaha lagu bushinayo qolyaha ifaatka alla awilaya wa qowluhu tacaala iyo qowlkii alla uu yidhi walaakin kariha allah alla waxa uu diiday inbicaatahum bixitaankooda ay munaafiqiintu jihaadka u baxayaan fatabatahum waa ka cusleeyey oo waa ka fariisiiyey inay waxaweeye dagaalka u baxaan walow araaduu lkhuruuja la acaduu lahu cudda hadday bixitaan doonayaan waa u diyaargaroobi lahaayeen walaakin karaha allahum bicaahahum hase yeeshee allah diiday inay dagaalka u baxaan fatabbatahum yani tabiit caajis buu geliye wy fakassalahu wacajazahu ilaahay cajsi buu geliyey oo dagaalkiiba laga fadhiisay waqiila ucuduu maca alqaacidiin kuwa fadhiyana la fadhiista dumarkii iyo caruurtii la fadhiistayaal oo kuwa la shiradale wa qowluhu tacaala iyo qowlkii alla weyy kabura waxaa weynaaday halkaana waxaynu ka qaadanaynaa sifat lkurhi oo la macna ah cadhada iyo suktiga iyaduna la macno ah alla inuu wax diido waxna neceb yahay wax karaahiyaysanay ayaa laga faa'idaysanay kurhi bimacna budi wey isaguna waqowluhu tacaala kabra waxaa weynaaday maqtan xagga cadhada cinda allahi ilaahay agtiisa an taquluu inaad ku hadashaan maa laa tafcaluun waxaydaan samaynan almaqtu ashadd lqadab cadhada iyo nacayb ka ugu daran ayaa maqti la yidhaahda markaasaa welibana maqtigiibaa lagu sii tilmaamay inuu weyn inuu weyn cadhada alle inay weyn tahay oo ay ku weyn tahay an taquluu maa laa tafcaluun qofku qowlkiisa iyo ficilkiisu inay kala duwanaadaan oo nifaaqu sameeyo nifaaqaasi ha noqdo kii xaqiiqiga ahaa oo bimacnaa qalbigana uu gaalnimo ku haysto afkana uu islaamnimo ka sheeganayo afkana islaamnimo ka sheeganay ama ha noqdo kii camaliga oo waxa weeye qof muslima uu yahay waxa weeye beenta iyo waxyaabo badanna waxa weeye samaynaya qofku inuu afka wax ka sheego wanaag ka sheego ficilkiisuna uu ka duwanaado waxay ka mid tahay waxyaabaha waaweyne halista atamuruuna naasa bilbiri watansawna anfusakum waqowluhu tacaala iyo qowlkii alla ayaa la mida halkaa waxay noogu dhammaaday sifaad isku wada macno ah sifatu alkurb wa sifatu lsaf wa sifatu asakab wa sifatu lghadab wa sifatu almaqt waa isku wada macno wey adiladoodii baa noogu dhammaaday halkana wuxuu inooga gelayaa dhowr aayadood oo tilmaamaya alla inuu imanayo sifat lityaani wlmajii alla inuu imanayo waxa weeye khalqigiisa uu imanayo hal yanduruuna ma sugayaan ila an yaatiyahum allah ilaahay inuu u yimaado mooyaane fii dulalin daruura inuu ugu yimaado ama hadh inuu ugu yimaado oo min alghamaan daruuraha xaggiisa ah wlmalaaikatu iyo malaaigtu inay u timaado mooyaane ma wax kalay sugayaan maalinta qiyaame dadku markay mowqifka taagan yihiin ayaa alla subxaanahu wa tacaala uu imanaya wuxuu ugu imanaya iyadoo ay weheliso wax dadka hadhinaya dulal oo daruura ah waa daruurta cad ayaa waxaa lagu tilmaamay hadh inay tahay waana isku mid wax dadka hadhinayo daruura ah ayaa la tilmaamaya wlmalaaikatu malaaigtuna ay imanayso mawqifka marka la taagan yahay ilaahay baa imanaya wuxuuna u imanaya lilfasli wاlqada'i bayna alkhalq si dadka loo kala xukumo fariiqun fi ljanna wa fariiqun fi saciir loo kala noqdo ilaahay wuxuu ku tilmaaman yahay imaati inuu yimaado sideedaana loo sugaya sideedaa loo sugaya ahlulbidacu waxay leeyihin makhluuqa ayaa intiqaala ilaahay u munaasib uma ah inuu taxawulo ama uu intiqaalo oo meeshii uu joogay meel kale uga guuro xawaadista noocaasee soo cusboonaanaya ilahay laguma tilmaamo laakiin qaacidadii guud waataynu hore uga jawaabnay ilaahay naftiisa ugama aqoon bandhigin kama aftahansanidin kama run bandhigin ummadda ugama naseexo bandhigin isagaa isku tilmaamay inuu imanayo waa in sideeda loo sugo waqudiya lamru amarkana waa la dhammeeyey oo de halaagoodaa lagu dhameeyey gaaladii baa laga hadlayay wa ila allahi ilaahay xaggiisa oo keliya turjacu lumuur ayaa waxyaabaha loo celiya wa qowluhu tacaala hal yanduruuna ma sugayaan ila an taatiyahum almalaa'ika inay malaa'igtu u timaado mooyaane maalinta waxa weeye qiyaama aw ama yaatiya rabbu ama adduunyada inay ugu yimaadaan nafta inay ka qabtaan taatiyahum almalaaika aw yaatiya rabbuka ama rabbigaa inuu u yimaado si uu dadka u kala xukumo markay mowqifka taagan yihiin aw ama yaatiya inay u timaado bacdu aayaati rabbik calaamadaha rabbiga ee waaweyn ee qiyaamaha calaamadaha u ah qaar ka midii ay waxaweeye u imanayaan markaasay sugayaan ayada waxaa lagu tilmaamaya saddex shay oo tilmaamaya maalinta dambe tilmaamaya ama qiyaamo tilmaamaya saddexduna way kala dambeeyaan midi waxay tahay an taatiyahum almalaaika dadkan gaalada ee hadda gaaloobay loo taagla'yahay ma waxay sugayaan dhimasho tawafatu rasuluna wahum laa yufariduun malaaigtii oobsanaysa inay u timaado waidaa maata qaamat qiyaamatu qofku hadduu dhintana qiyaamadii baa u bilaabantay aw yaatiya bacdu aayaati rabbik ama ay u timaado calaamadihii qiyaamuhu ay u yimaadaan uluucu shamsi min maqribiha iyo calaamadihii la midkaah ee waaweynaa ama yatiya rabbu ama maalinta qiyaamo marka la isa soo saaro rabbigaa inuu u yimaado si uu u kala xukumo ma intaasay sugayaan taasina waa ta kaba dambaysta aw labadan kalena waa adduunyada maxalu shaahidku waa ityaanu llahi jalla wacala ilaahay inuu imanayo xilli cayimanna inuu imanayo oo waxa weeye la inoo sheegay oo mowqifka qiyaamo inuu imanayo wa qowluhu tacaala kalla waxa weeye sidaa maa idaa dukkat ilardu dhulka marka la burburiyo ee la gilgilo la dumiyo dakkan dakka ay dakkan bacda dakin waxa weeye gilgilid gilgilidii ka dambayso wajaaa uu yimaado rabbuka rabbigaa uu yimaado iyo wlmalaku malaaigtuna ay timaado waa ismu jinsin malaaigtoo dhan baa loo jeedaa hal malag ma aha wlmalaku ay wlmalaaikatu malaaigtuna ay timaado safan safa iyagoo safan ay safan bacda safin iyagoo safan ay waxaweeye yimaadaan wa jaaa rabbuka weeye maxalu shaahidku ilaahay baa imanaya imaatinkaasina waa kii mowqifka wey laakiin sifada imaatinka ayaa waxaweeye laga qaadanaya wa qowluhu tacaala wayowma tashaqaqu samaa wa yowma maalin xusnabi maxamadow tashaqaqu samaa samadu ay ku dildillaacayso bilghamaam daruuro ay ku dildillaacayso wanuzila almalaaika malaaigtana la soo dejiyo tanziilan dejid waxa weeye la soo dejiyo yani maalintaa qiyaame alla uu imanayo aayadani sife cusub inoo tilmaami mayso waxay la socotaa masaladii hadda aynu ka soo hadlaynay marka mowqifka la taagan yahay ayaa alla subxaanahu wa tacaala iyo malaa'igtiisa ayaa imanaya iyagoo ay weheliyaan daruura ay weheliyaan aayadihii horena waa inoo tilmaameen yaatiyahum llah في ظلل من الغمام والملائكة وجاء ربك والملك halkana waxaa lagu tilmaamay alle subxaanahu wa tacaala baan lagu sheegin laakiin labadii kalaa lagu sheegay samadu daruura ayay la dildilaacaysaa malaaigtana waa la soo dejinaya malaaigtana waa la soo dejinaya waa mowqifka maalinta qiyaame hada wallahu aclam wsala allah wslam cala nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi wslam maya waa bimacnaa maca wey waa musaaxib bay la tahay maaha daruurtaa lagu dhex jiraa ma aha fii ulal ay maca ulal wey way la socdaan subxaanaka allahuma